1, The Hits.
Hey.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afar iyo labaatanka bisha abril ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono aragtida dhallinyarada soomaalida ee xeryaha qaxootiga kenya ay ka qabaan muddo kororsiga uu aqalka hoose u sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya annaga maadaama dhallinyarada qaxootiga ku kortay wax ku barata aan nahay rajo fiican ayaan qabnay shirka iyo wadatashiga ay dowladda iyo goboleeda ay ku jiraan inay rajo fiican ay ka soo baxda ayaan rajaynaynay marnaba ma soo dhoweynayno inay muddo kororsi la aado anigu warkayga wuu cadyahay wuxuuna ka cadyahay habeen iyo maalin ma wadahal maa soconaya oo shir joogto eh oo waxba ka soo bixin xaggee lagu arkaaday ciyaarihii kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
askariid ka tirsan ciidanka booliska ee faransiiska ayaa jimcihii shalay midi lagu dilay booliska ayaa baaraya dhacdadan oo loo badinayo in ay tahay fal argagixiso askariyadda ayaa waxaa nin dhallinyaro ahi midi uu qoorta uga taagay iyada oo joogto goob ay ka shaqaynaysay ninka falkaasi geystay ayaa la toogtay ninka isagu falkan fuliyey ayaa kasoo jeeda dalka tunisia waxaan uu faransiiska ku noolaa muddo shan sano ah isagoo markii dambe isbitaalka ku geeriyooday saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa jimcihii shalay xayiraad muddo koob iyo toban maalin ah saarneed ka qaaday tallaalka looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban ee ay soo saarto shirkadda johnson and johnson tallaabada lagu fasaxay tallaalkan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay galankii dambe ay guddi saynisyahano ah go'aamiyeen in faa'iidadiisa ay aad uga badan tahay khasaarihiisa dowladda ayaa shaaca ka qaaday shan iyo toban qof oo ku xanuunsaday tallaalkan ay samaysay shirkadda johnson and johnson kuwaas oo qayb ka ahaa ilaa iyo siddeed milyan oo ruux oo horey u qaatay dhibanayaasha oo uu tallaalka ku sababay xinjiro dhiigooda ku dhex samaysmay ayaa dhammaantood ahaa dumar ay da'doodu ka hoosayso konton sano saddex ka mid ah ayaa geeriyooday halka toddoba kalena ay weli isbitaalka ku jiraan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada iyo waaxda cuntada iyo dawooyinka maraykanka ayaa labaduba shalay ku taliyey dib u ambaqaadidda tallaalka ka hortagga cudurka covid sagaal iyo toban ee johnson and johnson maraykanka ayaa waxaa sidoo kale hadda laga qaataa laba tallaal oo kale oo ay soo kala saaraan shirkadaha viser iyo moderna warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaana waa v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya noogu soo diyaariyey axmed nuur maxamed cabdulaahi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka wuxuu idinka imaanayaa xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya barnaamijka waxaanu ku egaynaa dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarata ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo siyaabo kala duwan u arkaa xaaladaha siyaasadeed ee muddooyinkii u dambeeyey kasoo kordhay soomaaliya isqabqabsiga iyo weliba sidoo kale muddo kororsiga ay baarlamaanka u sameeyeen xukuumadda barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya aadan cabdi waaxid jaamac maxamuud xuseen iyo sidoo kale xasan cabdi oo dhammaantood ka mid a dhallinyarada waxbarata ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabajkeenna arrintaasi ayaan diiradda ku saaraynaa ugu horrayn ee xasan cabdi ee muddooyinkii u dambaysay waxaa jiray isqabqabsi dhanka siyaasadda soomaaliya marka ka waran ka aragtidaada iyo sidoo kale dareenkaaga arrintan
wallaahi arrintan maaragtay waa arrin aad loogu murugooday wey aad iyo aad baan ogu naxnay haddaanu nahay dhallinyarada qaxootiga ku nool maxaa yeelay waa rajada keliya aan lahayn madaxdeenii oo dhan walba ah oo maamul goleedyadii macal dowladda federaalka way isku tageen oo inay tanaasulaan oo shirka maaragtay miro dhal uu noqdo waa waxaan ku taamin intaan ku seexno yaan ku sokocayn laakiin isdabajijiid dheer kadib waxaan aragnay in sheekadii ay ku noqotay maaragtay isdabajijiid dheer kadib micnaha sheekadii waxay ku soo laabatay in dhinacan loo socon marka aniga taas niyajab weyn baan u arkaa aad baan uga xumahay hadday maaragtay ayaga inaynan is eegin oo dadka shacabka ay matalaan iyo ummaddan jiritaankooda ee maaragtay ay fiiriyaan yaan maaragtay ku dhiirigelin lahaa oon ku- aan kula talin lahaa eh, madaxdan dalka soomaaliya oo dhan walba ah maamul goboleedyada iyo macal dowladdaba marka maxay tahay xasan rajo xumada aad ka muujinayso arrimaha siyaasadda ee soomaaliya rajo xumada aan ka muujinaya waxaa weeye eh, kow horta wax baan eeganayni oon fiirinayni oon lahayn eh, waa dowladda waa in yar oo waxaan helnay nidaam dowladeed oo system of governance yaraan helnay oo shaqaynaya oo maaragtay oo qurbo- qurbo joogtii iyo dadkii maaragtay meel walbay joogaan ay kusoo ay kusoo hirinayaan wixii hadda haddii la kala dhantaalo oo la dhaho fund shiruu fil arli oo haddana dib loogu noqdo sidii waagii ninety three ninety four oo qubqacdii ahayd marka aniga hadda rajadeeda waxaa weeye in doorashadan dhacday doorashadan hadda la diidan yahay oo dadban iyo tan maaragtay qofii codkaba labadaba haddii la diido xaggee loo socdaa xaggee loo socdaa aan isweydiine maxay ma- mise- mise ma kula tahay in ay danaha shacabka ay ka shaqeynayaan dad madaxdan khaasatan labada maamul goboleed aniga uma malaynaya marka waxaan dhihi lahaa eh, inay ay dadkooda u naxaan ay u tanaasulaan ay ku soo noqdaan ay dowladda maaragtay dowladda dowladdeeni waaye dowlad maaragtay oo nagu soo duusho ma aha marka dadku waa dad soo soomaaliya waa- waa- eh, ma aha we are not from different nationality manihin anaga soomaaliya nala dhaha marka in ay ay dadka u fiireen ay u turaan yaan dhihi lahaa aniga waayahay eh, jaamac eh, maxamed xuseen jaamac waad aragtaa xasan eh, cabdi wuxuu taageerahayaa eh, muddo korsiga isagoo u sabaynaya inay jirto ismariwaa ama sidoo kale isu tanasuli waa marka adiga ka waran dareenkaaga ahaan Eh, bismillaah iyago- iyagoo loo mahadsan tahay Eh, su-aasha ay weydiisayna eh, aniga ceelwaq saaxiibkay waan ka fiiri doonahay sababta oo annaga maadaama dhallinyarada qaxooyta ku kortay wax ku barata aan nahay rajo fiican ayaan qabnay shirka iyo wadatashiga ay dowladda iyo do- goboleedyada ay ku jiraan inay rajo fiican ay ka soo baxda ayaan rajaynaynay oo maaragta la is afgarto oo heshiis ka soo baxo annaga marka rajada anada aad bay u sarreysay in la is afahmo doorasho loo dareero ee, maaragtay aan waddanka gadaa dib aan ugu noqono si maaragtay aan shaqo aan uga qayb galno dowladda cusub shaqana aan ku helno marka annaga rajadanada marnaba ma soo dhoweynayno inay muddo kororsi la aado oo wax lagu darsado taasoo maxaan mar sa- u sababeynaya inay keeni karto khilaaf iyo dhibaato ay ummadda soomaaliya u horseedi karto marka annaga waxaan ku talinaynaa dhallinyarada haddaan nahay inay maaragtay laisfahmo wadatashiga gadaal loogu laabto ee, oona heshiis la gaaro si maaragtay ummadda soomaaliyeed ay dhan maaragtay ay wax ay isku ay isku wada ogol ay ku wada yihiin ay ku dhacaan Eh, jaamac waxaa taageertay in eh, maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dhammaanba dadka arrimaha siyaasadda in hal meel la wada aado oo ah in danta dadka laga shaqeeyo sidoo kaleetana aad sheegtay inaysan wax macnaa sheegaynin muddo kororsi xilligana marka maxaad u sabaynaysaa arrimahan ee waxaa u sababaynayaa ee maadaama aan laisku afgaranin in muddo kororsi ee la kororsado oo dowladda ay kororsato maxaa yeele waxaan la soconnaa ee arrimaha muqdisho ka jira inay dhibaatooyin badan ay ay sababeen oo nin dad xilka laga qaaday haddana maaragtay oo haddana oo ay muddo kororsi li- dad khaasa ay diidan yihiin oo golaha mucaaradka musharaxiinta ayna arrinta ayna soo dhoweyn taas sababteeda marka waxay keeni kartaa ee maadaama ogol lagu wada ahayn heshiisna lagu wada ahayn ee go-aanka golaha shacabka ay gaareen in ay keeni karto inuu dagaal soomaaliya uu gadaal uga qarxo waayahay jaamac iyo xasan waan idiin soo laaban doonaa Eh, aan aado markaa eh, eh, aadan cabdi waaxid Eh, aadan eh, ka waran eh, waad maqashaa doodda xasan cabdi iyo sidoo kale jaamac eh, eh, maxamed ama maxamuud Eh, doodooda ku saabsan eh, arrimahan eh, siyaasadda muddooyinkii u dambeysay eh, soomaaliya ee markaasi aan deganayn marka bal adiga ka ahaan ama ka aadan ahaan arrintan maxaad eh, fikirkaaga muxuu yahay
aniga fikirkeyga wuxuu yahay waa mahadsantahay yogol aniga fikirkeyga wuxuu yahay maadaama labadan maamul labada maamul goboleed iyo qolada mucaaradka iyo ay isla socdaan kuwan dowladdan ay iska soo horjeedaan rajada aanu qabnay laga soo bilaaba xilligii cabdulaahi min muddo ahaan waxaan ku jirnay xerooyinka qaxootiga waxaa nagu duldhalatay dowladdii cabdiqaasim waxaa nagu duldhalatay cabdi cabdulaahi yuusuf waxaa nagu dhalatay shariif waxaa nagu dhalatay tii xasan intaasba isbedelaa jiray isbedeladaasana si xanaanay ku socdeen maadaama wakhtigaanay dowladda uu doorasho haloo dareere la dhahayay ay suurogeli waysay ay haddana qoladii dowladda waxay samaysay in muddo kororsi ay sameeyaan ka bulsho ahaan aad baan ugu xunnahay hankeenan waa waa xumaaday rajada aan ka qabnayna way halleeyeen maadaama afar kuwareejis afar kuwareejis afar kuwareejis ay ahayd aad baan ugu xunnahay rajada hadda maadaama maay waayadan dambe hadda socotaba labadan habeen ugu dambeysay isku taagtaaga qoryihii soo noqday soddonkii sana ninety five ilaa wixii u dhexeeyey aad baan ugu nahay rajo xuna aan aad qaxootiga u muuqso loo muujiyey aadan markay imaato xiliyadan oo kaleeto ama isqabsigan dhanka siyaasadda ee soomaaliya dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo soddon sano ay u buuxsantay ee welina rajadooda ay tahay inay mar uun soomaaliya oo nabada dib ugu laabtaan saamayn intee leeg bay ku yeelataa xilliyada ay imaadaan isqabqabsiga dhanka siyaasadda wallaahi saameyn xun oo rajo xumo aad ay ku yeelataa waayo dadka hamiyay lahaayeen hamigooda waxay lahaayeen inay dalka ku noqdaan qaarkooda waxay qornaayeen rebatration qaaraa dowlad ahaantooda loo saboot garaysnaay oo inay caalamka si ay ka noqoto rajo xumo aad baa loo muujiyey waayahay aadan cabdi waan kuu soo laaban doonaa xasan baa gacanta taagaya xasan cabdi waxaad u sababaysay in muddo kororsiga ay markaasi ay tahay mid laga maarmaan ah isla markaana aad sheegtay inay jirta muddo badan oo lays horfadhiyey si xal arrimaha looga gaaro marka haddii dhanka kale ay diidan yihiin muddo kororsiga oo ay ku doodayaan in wadahadal lagu dhammeeyo arrintan oo wixii soomaaliya oo dhan dan u wada ah markaasi la wajaho marka arrintaas maxaa adiga aad ku taageeraysaa muddo kororsiga waxaan ku taageerayaa arrin warkayga wuu cad yahay wuxuuna ka cad yahay wadahadalkan habeen iyo maalin ma wadahadal maa soconay inta biloodoo la fadhiyey oo meel la fadhiyey oo la shirayey oo shir joogto eh oo waxba ka soo bixin xaggee lagu arkaaday haddana wax la yidhaha maba jiraanba aniga caalamka markaan fiiriyo waxa wada jira haddana saaxiibkii wuxuu ka muujiyey jaamac waxa- wuxuu dhahay wada ogol wada ogol xaggee ka shaqeysaa caalamku meel ay ka shaqeyso ma arkane sababtoo ah waxaan arkaa doorasho walba oo dhacda oo eh, tartan walba oo doorasho dhaca waa majority leaders minority kuwa tirada badan yaa waxay hogaamiyaan kuwa tirada yar saas baa caalamka laga yaqaana wada ogolkan meelka meel ay nooga imaatay ani ma aqaanin dadka madaxdan hadda inay raadiyaan ay baaraan yaa ila ficnaan lahayd marka meeshan waxaa laiskugu yimid sideed bilood way dhantaa haddayna ka badnayn yaa la fadhiyo un dhuusmare waa laiskugu tegey waa laga soo tegey dhowr jeer ay dhuusmare bay ahayd waxaa laiskugu tegey baydhabo waxaa laiskugu tegey eh, muqdisho somaart shirkan marka oo laisku soo noqonayo oon lagu heshinin muxuu ahaa adigo aan kuweydiiyo dib ugu soo celiso ya there must be eh, questions macnaha me- meeshaan iska weydiin marka xasan adigu xal waxaad u aragtaa muddo kororsigan maadaamaad u sababaynayso in ismariwaa eh, muddo badan uu jiray muddo badan buu ismarawaa jiri wax dhaqaaqaya ma laha soo ma arag seventeen september maaratay waa- waa saldhigga heshiiska iyo kulanka uu ahaa tiina waa la diiday xagee la aaday aan ku weydiiyey hadda waan kugu soo celiya afarta sano waa dhamaatay muddo xidheedkiisa waa dhamaaday doorashada alla aadaa laleeyahay waa la diidayna ya xagee la aaday ma jugjug meeshaada joog waa doorashada qof iyo codka oo hadda la aaday aniga waxaan ku arkaaba in xal ay tahayba taas hadduu haddana noqon doonto caqabad kale ayadana oon maaratay maamul goboleedan kale ay diidi doonaan haddana waayo xasan wa- waa kuu soo laaban doonaa Eh, jaamac eh, waad ma aragtaa eh, dooda xasan ee ku saabsan in weli uu taageerayo muddo kororsiga isagoo sheegay in ismariwaa fara badan uu jiro marka adiga maxay tahay maxaad u sababaynaysaa arrimahan ku saabsan eh, muddo kororsiga inaadan taageersanan islamarkaana aad leedahay dib hala iskugu soo laabto oo hala wada hadlo Eh, eh, saaxiibkay celwaq eh, waan ku khilaafsanahay sababtoo ah eh, soomaaliya xaaladda hadda taagan waa xaalad aad jahawareer bay ugu sugan tahay sababtoo ah dadkan soomaaliyeed waxay wada ogol ku ahaayeen in afar sano kadibba doorasho la aado oo hadda waxaa lasku afgartay doorasho dad badan in la aado maadaama hadda aan soomaaliya laga codayn karin dadweynaha maanta inay codeeyaan oo madaxda dowladda ay soo laab ay, ay soo doortaan marka aniga waxaan leeyahay ee, dadka wax bay ku heshiiyeen dhuusamareeb waa la tegey baydhabo waa la tegey soo saaxiibka uu sheegay ee, wax baa laisku afgaratay laakiinse ugu dambaystii markii laiskugu imaaday muqdisho teendhadii afisoni ee, waxaan u aragnay ee, haddii lagu kala tago meeshaas oo wada ogol la gaari waayo dadka ay wada ogolaadaan inay dhibaato ay keeni karto sababtoo ah ee, madaxweynaha ee, dad ayaa maaragtay kursiga kula tartami raba oo wakhtigiisana wuu dhammaaday haddii kursiga madaxweyne wakhtigiisa u dhammaaday asagana laba sano dowladda ay ee, golaha shacabka ay ugu dareen annaga marka dhallinyara qaxo- qaxootiga dhallinyarada joogta waxaan u aragnay arrintaas inay dhibaato keeni karto sida hadda dhacaysaba habeenadan muqdisho xaaladeeda waxaa waye xaalad dagaal ayaa la galay sababtana waxay tahay maadaama muddo kororsiga uu dhacay xaaladda waxay noqotay xaalad dagaal in la aado oo dadka soomaalida dhan ay isku wareeraan marka taladeeda aniga waxay tahay ee, madaxweynaha ee, soomaaliya ee, wakhtigiisa u dhammaaday inuu talada dadku u soo celiyo teendhadana laiskugu imaado dowlad goboleedyadana uu u yeero ee, go'aanna la gaaro sida maaragta looga baxo ee, dhibaatada haddii lagu jiro iyo jahawareerka lagu jiro waayahay ee, jaamac gabagabada doodeenna waan kuu soo laaban doonaa aan ku laabto aadan ee, cabdi Ee, aadan ee, waxaad weli adiga markaasi walaac ama rajo xumo aad ka muujinaysaa dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab rajada keliya ama isha keliya ay markaasi ay naawilayeen inay tahay inay dib ugu laabtaan soomaaliya islamarkaana dowlad rasmi ah oo dadka soomaalida oo dhan markaasi ay wada ogol yihiin islamarkaana wax badan ka badasha xaaladaha haatan dalka ku jira marka maxay tahay walaacan adiga arrintan aad ka muujinayso wallaahi walaacan oo arrinka laga muujiyey waxay tahay maadaama dadkan ay qaxooti yihiin in badan ay waxyaalaha ay rajaynaya ifka usoo baxaya uu ahay dowlad dowladdaana ay ahayd dowladdii ugu if badneed saddexda eh, saddexda ma- isbedeshay saddexda maamulo isbedeshay dowladdii ugu if badneed ay tahay maadaama toddoba bilood la wada fadhiyey la wada hadlayay markii ugu dambeysana ay lagu kala tagay shirkii tendhada afisiyona lagu kala tagay ay qolona ay magacaawato ay tirahdeen laba sanaan ku darnay qolada shacabka shacabka baarlamaanka u yiri waa ku darnay qoladii kalena ay diiday kuwii ugu dambeeyeyna ay dhaheen waa ka goosanay oo ku- mid sarkaal oo ciidamada ahaa nabadgelyada u qaabilsanaa goostay wallaahi rajo xumo aad ahayay aa loo muujiyey dadka waayahay aadan ee, waan kuu soo laaban doonaa aan ku laabto ugu dambayntii xasan xasan maxay tahay ee, rajada markaasi amaba ee, sida aad u aragto in arrimahan xal laga gaari karo waxaad adigu sheegtay inaad taageersan tahay muddo kororsiga taasi oo aad u sabaynaysa in muddo badan la sorfadhiyo
aniga hal haddaa i weydiiso hal horta gar garin laba nin ma ka khus- ma- ma ka wada khusuusiso Eh, wax la yidhaahana eh, aniga teydan un hala yeelo taadana ma yeelay dowladda dhammeed ee centralka ahayd oo awoodda lahayd yaa waxaa maaragtay oo gacanta loogu yeeraya oo laleeyahay saas iyo saas yeel soomaa garan aan leeyahay hal haddaa i weydiiso meeshan waxba yaan lisqarqa- waxba yaan in la- wax la qarqariyo ya ma fiicno sideedaba meeshan qofna in la raaligeliyo ma fiicnoba xaqiiqada jirta waxaa waye meeshan bilowgii bilowgii doorashada maxay ahayd baarlamaankii xilimiirisi gabadhan leeyahay guddiga doorashada waxa- waxay- waxaa la keenay guddiga baarlamaan- eh, baarlamaanka la keenay baarlamaankii si aan kala har lahayn iyo waxay u codeeyeen eh, qof iyo cod in la aado gobol aqalka siraac haddana saxiixay waxay u gudubtay madaxweynihi wuu saxiixay qodobku meeshaan markuu taagan yahay wuxuu noqonaa biil biil anagu meeshaan biilaan ka dhahnaa qofkii ka hor maadana in la daldalo waa xagga sharci ma caalamka markaan fiirin wixii yaa inta la daaqad laga turi yaa yaa waxaa lahay seventeen september ta- tan idinka arabtiina lidin yeeli na- na dhaqaajiya tiina maaragtay shakiga laga keena xagee la aaday marka aan ku weydiiyey aday waxaa laiskugu soo noqday baarlamaanka baarlamaanka waxaa keenayna waxaa ahayd taasaa la diiday waxayna noqotay marka tii marka hore la saxiixay in dib loogu noqdo taas way tal xalka keenayso aniga maaragtay anigu waxaan dhihi lahaa in dadkan soomaalida ay soddon sano ay afduubnaayeen qolo tiir tiro yar oo danleey ah oo maaragtay aniga ma dhahay hebel hebel ma dhahay ya intaasay u afduubnaayeen afduubkaas inuu ka inaan ka baxno yaan rajaynaya aniga waayahay xasan ee, taa waa aragtidaada Ee, ugu dambayntii jaamac marka maxaad oran lahayd Ee, ni horta aniga waxaan dhihi lahaa anaga dhallinyarada xeryaha qaxooti ku nool haddaan nahay ee, rajo aad ee, u xumaan yaan dareemaynaa sababtoo ah ee, dowladda soo- ee, kenya waxayna leedahay ee wadankiina ku laabta oo yacni timeline wakhti oo qabsada u n a aad dadkan ku celinaysaan marka annaga soomaaliya haddaysan dowlad hadda aysan ka jirin oo dhibaatadaas hadda khilaafkaas u bilowday kenyana ayna leedahay wadankiina ku laabta annaga arrintaas iyo aad baad baan oga xunahay ee waana walaac badan baan ka muujinayna haddaan dhallinyarada aan nahay ee ta- midda kale aniga xalka waxaan u arkaa ee aan kula talin lahaa ee madaxda ee soomaaliya hadda joogta in tendhadii afsooni lagu laabto ee dadka dhanna maaragtay loo wada yeero wada ogollo la wada noqdo ee si maaragtay doorasho loo gaaro wax lagu dadka dhan ay ka midaysan yihiin marnaba ma soo dhoweynayno inuu khilaaf iyo dhibaato ay waddanka sii socoto Waad- waa tahay waa mahadsantahay jaamac ugu dambayntii aadan
wallaahi xaaladda dalka soomaaliya say tahay waa u jeednaa waayadan dambe soomaalida dhan intay isu imaatay kama aysan tashan colaadii hore kama tashan intay siyaasadda ku jirta unbaa colkan ka talisay haddana waxaan ugu baaqi lahay dadka siyaasadda ka taliya inay nabadgelyada ummadda soomaaliyeed ay u baaqaan rajooyinka ay aan higsanayna inay ka taliyaan tanaasulaad badanaa loosu sameeya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi waa tahay eh, dhege- dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gunaanadayaa kuna soo gabagabaynayaa barnaamijkeenni madasha dhallinyarada ee aad ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka waxaan ku eegaynay dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarata ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo siyaabo kala duwan ooga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee xilligan ka jira soomaaliya ee dhanka isqabqabsiga iyo weliba sidoo kale mudar korosigii ay sameeyeen baarlamaanka soomaaliya waxaa igala qayb qaatay barnaamijka aadan cabdi waaxid jaamac maxamuud xuseen iyo sidoo kale xasan cabdi oo dhammaantoodba ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee waxbartay barnaamijkan mid la mida intaynu ku kulmi doonno waa axmed nuur iyagoo loo idinka tagaya sidaasiyo nabadgelyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan fmta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta qodbdhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaly com
warkii caalamka askariyad ka tirsan ciidanka booliska ee faransiiska ayaa jimcihii shalay midi lagu dilay booliska ayaa baaraya dhacdadan oo loo badinayo in ay tahay fal argagixiso askariyadda ayaa waxaa nin dhallinyaro ahi midi uu qoorta uga taagay iyada oo joogta goob ay ka shaqaynaysay ninka falkaasi geystay ayaa la toogtay ninka isagu falkan fuliyey ayaa kasoo jeeda dalka tunisia waxaana uu faransiiska ku noolaa muddo shan sano ah isagoo markii dambe isbitaalka ku geeriyooday
saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa jimcishii shalay xayiraad muddo koob iyo toban maalin ah saarneed ka qaaday tallaalka looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban ee ay soo saarto shirkadda johnson and johnson tallaabada lagu fasaxay tallaalkan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay galankii dambe ay guddi saynisyahano ah go'aamiyeen in faa'iidadiisa ay aad uga badan tahay khasaarihiisa dowladda ayaa shaaca ka qaaday shan iyo toban qof oo ku xanuunsaday tallaalkan ay samayso shirkadda johnson and johnson kuwaas oo qayb ka ahaa ilaa iyo siddeed milyan oo ruux oo horey u qaatay dhibanayaasha oo uu tallaalka ku sababay xinjiro dhiigooda ku dhex samaysmay ayaa dhammaantood ahaa dumar ay da'doodu ka hoosayso konton sano saddex ka mid ah ayaa geeriyooday halka toddoba kalena ay weli isbitaalka ku jiraan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada iyo waaxda cuntada iyo dawooyinka maraykanka ayaa labaduba shalay ku taliyey dib u ambaqaadidda tallaalka ka hortagga cudurka covid sagaal iyo toban ee johnson and johnson maraykanka ayaa waxaa sidoo kale hadda laga qaataa laba tallaal oo kale oo ay soo kala saaraan shirkadaha viser iyo moderna haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan Sasson Horme xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintu xoogeeya soonku xanaaneeya diintu xoogeeya soonku xaqa iyo shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xijooba weeye waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye Ah, nafta xariga goysa dambaabkama xishoote nafta xariga goysa dambaabkama xishoote xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaasibkiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse
intaasna dhegeystayaal waxaynu idil baahintiin idaacadeed oo idinka iman salaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulfi dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waajibka kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa xuruntii firdows iyo xaadhintay ku waaraan xakiinkaan baryayna hoyga xuural cayntee